kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba oad nagala socotaan waa axad bisha maaraj waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar waxaan dhegaystayaasha ismaaciil oo xusuusinaynaa in ay jirto cillad farsamo oo na haysata marka ugu horraysa cilladdaasi aanu saxnana aan barnaamijka halkiisii kasii anbaqaali laakiin doono waqti dhow inay inay ka baxdaan filaya sababtoo ah dee dhegaystayaasha waxaynu soo diyaarinay barnaamijyo kala duwan soo maha caashe aad iyo aad weliba barnaamij aad loo sugayo barnaamijka caweyska xalana ay ku dhegaysteen ee bar- sheekadii gobaad oo weliba gobaad anaa gacanta qabsanayo odayga lahaa aad oga hela ismaaciil oo u leeyahay weliba iminkaaba fartanka uu ii go'ay geedkan qabsadaaba laantu ii go'aysaa nin cartam ayaa ku jira waan karta iyo heeso waynu dhegaysiin way- waynu usoo gudbin doonaa dhegaystayaasha marka horese warkii doonida aynu u akhrino
aanu ku horrayn ismaaciilow wararka na soo gaaray wararka naga soo gaaraya degmada buulo burde ayaa sheegaya in xalay la duqeeyey xero la sheegay in tababar ciidan loogu soo gebagabeynayay maleeshiya al-shabaab ka tirsan xerada duqaynta ay ka dhacday ayaa waxa ay ku taallaa tuulo lagu magacaabo dheriyow oo ilaa iyo lixdan kilomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada buulo burde dadka dad ka tirsan deegaanka ayaa warfidiyeenka u sheegay in xerada dhexdeeda laga maqlay ilaa iyo toddoba jeer oo jug xoog leh halkaasoo ay ku sugnaayeen sida la sheegay madax ka tirsan al-shabaab oo goobta u tegey in tababarkaasi ay soo xiraan wararka naga soo gaaraya deegaankaasina waxay sheegayaan in holac iyo qiiqa ka dhashay duqaynta la arkayey ilaa iyo saaka waa berigii isgaarsiinta deegaanka ayaa tan iyo xalay markay duqayntu dhacday hawada ka maqan lamana oga ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxyadaasi weli waxaa ku sugan xuduudda dalka macedooniya qaar ka mida qaxootiga ka soo cararay bariga dhexe iyaga oo naawilaya inay usii gudbaan dalalka yurub mid ka mid a qaxootigaas oo ka yimid dalka ciraaq gaar ahaan moosil ayaa niyadjab badan ka muujiyey goobta ay ku sugan yihiin isaga oo isweydiinaya in macedooniya ay u ogolaan doonto inay usii gudbaan qaaradda yurub haddiiba ay furaan xuduudooda mas-uuliyiinta dalka macedonia ayaa maalintii jimcaha u ogolaaday ilaa boqol iyo siddeetan qaxooti ah inay galaan dalkooda waxaana xuduudda ku sugan ilaa saddex iyo toban kun oo qaxooti ah n caashay waxaan filayaa n dhegaystayaasha warkii baynu akhrinay
way dhegaysanayaan
n waxaan aada uga helay adiga iyo odaygan xidhiidhka idinka dhexeeya odaygan ismaaciilo malaha waa isjirnaa wuxuu leeyahy iminka afartanka ii go-ay marka waxaan maleynayaa caqligeennaba isa soo gaaray adiga iyo oo- habluuna maxaa hadda idin kala duway aniga iyo hablaha ma kala duwanin laakiin waxaa laga yaabaa inaan meel isku afgaran la'nahay haye aniga waxaan aaminsanahay xikmadda soomaalida ay aadka ugu mahmahdo weliba ay raggu soo qaataan ay yidhahdaan nin ku dhali karaa ku dhaqi kara marka ma marka gebigaba sideedaba ninka hadduu ku dhali karo wuu ku dhaqi karaa haye ma haddii- loo dhan yahay haddii wax loo dhaya ismaaciilo ma jirto laakiin waa waa sida aniga ila tahay mogtahay haye marka dhallinyaradu haddii een, de laba wiil iyo gabar oo labadaba markaa soo qaangaara ama shan iyo toban jiro ama sideed iyo toban ilaa iyo labaatankaba gaarsiiye Mm.
waxaa leedaha labaatan jir intuu tala ka boodo intuu geed ka boodo talana ka boodaa Hay.
waxay wada- waxay moodaan wax waliba inay u fudud yihiin sida xoogooda u fudud yahay laakiin mar qofka hadduu afartankii galo Hmm.
waa sida hadda uu leeyahay Hey, horta maa magacii dhegeystahaasi abaan cali goox abwaan cali goox siduu le wuxuu le iminkaa afartankii waa ii go-ay haye marka wuxuu halkaas ku muujinayaa mar haddii afartanka qofka uu galo inuu qofkaasi noqonayo ilaa iyo xad qof la aamini karo xitaa xit- xitaa waddankan maraykankana malaynaya horta een, sandheera nasixi Afartan- doonee afartanka qofka marka uu galo waxaa laleeyahay waddan oo dhan baa lagu aamini karaa aad iyo aad een, waa qof mas-uula horta afartanka xageen ku tirinaa ma dhalinyareen ku tirinaa mise waayeelka horta Een, midna waayo
may dhalinyarada lagu tirina ismaaciil waan si saxee mise odayaasha mayaan sababta waayeel haddii la yidhahdo waayeel waa lixdanka iyo halkaas marka la gaaro caashtaana heshiisa laguma aha ninka dhaafay hadduu horta soddonka dhaafo Aha.
imika horta waxaa jirta dhalinyarada qudheeda loo abtiriyay Ay, marka waxaa jira saddex dhalinyaro ah ay, saddex nooc saddex nooc ay mid waa dhalinyarada caadiga ahayd dhalinyarada caadiga waa kuwe waa shan iyo labaatan ilaa wixii ka hoosay adugu markay ugu wen yihiin soddon bay gaadhaan waa garta waa dhalinyaro waa dhalinyaro waa garta dhalinyaro cuslaatay baa jira hay dhalinyarada cuslaatayna waa waa soddon ilaa afartan meelaha waa garta waa inta dhalinyarada weli isku tirsan ka bixin laba heer baan marayna hay waxaa jira nin guudka ka ciraystay laakiin caqliga weli dhalinyaro ka ah waa garta waa dadka dhalinyarada iskala jira iska jecel waxaa laga yaabaa ninkaasi noloshiisu inay tahay bilaa stress uu dee jiilkaas aada ula hayo markaa kuwaan afartanka ilaa iyo kontonka ay udhexeeyaan miya weli da-dood iyagu iyagu xuduud ma laha waa qolada.
gar waa iska furan tahay Is- aad bay isaga furan tahay aniga waxaan soo joogay ismaaciilow een, aan ku soo koray laba xaafadood dhexdood Mm, holowdaagii wardhigley oo wardhigley baan u badiyay marka waxaad arkaysaa odayaal ciraystay oo hadda odayaal waayeello ah oo gaboobay oo caruurtoodii caruur sii dhaldhalayso ama markay meelaha ka sheekeynaya annagoo een, shan ciyaal wardhigley baa lagu leeyahay ama shan ciyaal reer holowdaaga ay ay ay marka maantoona waxaad maqlaysaa annagoo ciyaal wardhig leeya war waxaad leedahay ciyaalka la sheegaya aawa maanta o dhan dhinacaagaan raadinaysaa odayaalaana sheekeynaya maanta oo dhan marka da-da looma dhamilaayo hadda marka da- aad waa qofba siduu u arko qofo sidoo arko laakiin waxaa maalin horena habluhu way kuusoo gabiyeen hay maxay yidhahdeen waa ku yidhahaa caashana u sheega odayaasha maalin hore saasaan filayaanan Yeysan- gabaad yeys- yeysanaga yaxa bay yidhahdeen yaanay ba yidhaha soo safan laakiin waxaana ogeyn laakiin laba isku qaldeen ismaaciilo waxay isku qaldeen inaad ra'yigaaga dhiibato iyo inaad qolo la safato macnaha labadaba xaqaa loo leeyahay dee laakiin waa Laba- safatay ba.
lab- labada ra'yi waan dhegaystay marka kii aan la dhacay haye iska raacay
may mar haddaad dhinac mar haddaad ood abwaan cali goox la safatay ayo iisoo gabyo doonaan waxaanu haddana waxaanu kugu tirinay in abwaan cali gooxo isagoo ku difaaca iyo xertiisa ku difaacda mooyaane Haa.
xaggaasaan kugu tiraynaa maya waxaa layidhaha ama buur ahoo ama buur ku tiirsan oo ismaaciil oo Mm.
mar haddii abwaax gooxo meesha ku jiro hadday gabdhaha iisoo gabyaan xitaa isagaan macin weydiisan doonaa haye ta kale hablaha qudhoodu markaad silsiladan say u socoto iyo aad eegtid dhinacba iyagu ka hadlayaan Ay.
kale oo taa ka soo horjeeda Hay.
oo waxay leeyihiin eh, maxaa la odhan jiray dee inta gayaanka yaanu helayno iyo dad dee ninkani waxaa laga yaabaa inuu horuu soo guursaday inuu dee waqtigii soo qaatay hadda gayaanka in la helaya ayaa hoob ismaaciil ma gayaan baa la waayaa waxaa la isku haystaa fiiri ma gayaan baa marar la mararka waayaa qaar waxyaabaha dhaca oo dadku ay isku qaldaan waxaa ka mid a een, gayaanka wudhow waxaa la yidhahdaa een, ragga muuqa guud iyo magaca waa ka siman Haye.
yahay da haddaad tiraada ninkan sarwaal iyo shaar uu sita haddaad nin uun u aqoonsato waa dhibaata iyadana dee maya laakiin deegaan waliba wuxuu leeyahay dha- ha- wiilashii dhallinyarada oo ciidda ka badan oo jaamacada ka baxay oo ladan oo shaqaysta oo meel walba ka buuxaan caashi laakiin hadday shuruudihii buuxin waayaan ka war dee shuruudaha odayga markuu yimaado iyaga waa loo tanaasulaya
waa tahay waa tahay ismaaciil oo sheekadaasi bal adaa dhegeystayaasha u faahfaahin doono iyo meesha ku biishubata iyo gabdhaha halkay kasoo dhacaa baan arki doonaa waxaad dhegeystayaal weli s- la socotaana barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a bal barnaamijkaasi aan ani ismaaciil ku fogaanay oo aanu intaa ka sheekeynaynay inkastoo cilad farsamana ayna haysatay aan idin bilowna haatan
waa toddobaad kale iyo silsiladeennii xiisaha lahayd ee gobaad waxaa xilliyadan u dambeeyey socday doodo kala duwan oo u dhexeeya wiilashii iyo hablihii wax aad loo weeraray abwaan cali goox oo ku sugan dalka fiinland oo u hadlayey odayaasha ladan ee lacagta haysta gaar ahaan hablaha ayaa si adag ugu jawaabay oo waxaan odhan karaa odayga meesha waxbaaba ka raacay wuuse soo rogaal celiyey oo hablihii iyo wiilashii maansooyinka u soo diray mid walba intii uu odhan karayay ayuu yidhi aanse ku horreynay dalka norway waxaa maansadan ka soo diray siciid jaamac maxamuud wuxuu isweydiinayaa oo horta hal abuurkii silsiladan bilaabay xaggee ayuu ku dambeeyey caashaqiisiisa miyuu koray sidoo kale wuxuu farriin u dirayaa hal abuurkii ku sugnaa dalka bakistan irguduudda galabtii gudcur baa ka daba yimi waagoo guduutiya galac subax ayaa tidhi gabayguna sidiisaba haddaan garasho loo tirin gacmo daalis maahe guur laguma kala helo lagaada gebigeed waa laga gayoodaa sidii guurtii oo kale ayaa loo gardaarsaa gocashaduna waa ceeb jiibsadaan giraanta ah heelladan gamaamadan markaan soo gunaanaday gees kale ka furato daadkiina soo galay waa su'aalo gaabane ninkii gabayga furay mee caashaqii miyuu guray isagaan gol lagu ridin miyuu samid guddoonsaday hamigii ma gaarine himiladii ma garan maray gundhigeedu wuxuu yahay galaayuuska hadalkiiyo gunna kuwa aroortiya gabadha isa siisiya gaari baa ku doontiyo gobaad baa sugaysaa cabdiyow galgalashada falaaran go-ayn baa geesahaaga taalloo meeshu waa garciideed haddaad tiri gaf soo sheeg v o eeda soo geli gabagaba rogaal celingeed meel ka baxay oo guud ahaan bislaadoo gurashada diyaar u ah ninkii maalka geliyeyna gacaltooyo awgeed uu jacay la golongolay ilma gobo kasoo tiri gal xareed la jiibsaday xariir lagu gamaamaday gaaf loo sameeyo galbiskiina uu dhacay dhallinyaradu goobta gabayada sabciinka galab ay ka tiriyeen bal inaad guracan tahay bakistaan usoo gurma wax loo garaabaa howraaraha guud hadda gaaxda joogtaan uga sii gudbaaya halgandheer ma aad gudan halka guushu halka guushu kaa taal gacallow ma aa garan googaada heelada boqontaa ka goyso heegada ma aadkayn iyana waa gaf kugu maqan gubaad waxay ku soo tiri haba gola kafuushee garwadkeeda hanashada gardarrada ma hiifnaa xaqa mau gargaarnaa ragga guud ahaantii waa wadageyaane arrinkaygu waa game inta ii garaabtaay abaalaan go-ayn hela waxaa guud haldhaalay geyigeenna laga helo raggu yuusan gees marin waa gebagabeeyo wakhtiga isguraayay seef dheere gaarsii ama geel ku soo faan subiciyad ku soo gabay garoor dhiila lagu shubay garow noogu hensee waddankeenna gebigii hadba goob ka soo sheeg yaxyaan kula garraadeen gundhigeeda kula wadin giraantana ku soo noqon gawaan baa ordaysaa waan gartay aad buu u mahadsan yahay siciid jaamac maxamuud oo ku sugan dalka norway sidoo kalena waxaa dalka sacuudiga fariin ka soo dirtay layla cali faarax waxay talooyin u diraysaa gobaad iyada oo uga faa'iideynaysa waayo aragnimadeeda gardaadshaha silsiladiiyo farjarow salaan guud caasha cuudna gaadhsii inta golaha joogtana dhammaan iiga wadagee guluf iyo dagaal iyo maaha goob colaadeed ee waa gole ciyaareed kaftan godob la-aaneed dhaqankeena guunka ah waa gogoldhigiisii amran sharaf gobaad iyo gacaloy kaltuun iyo umalkheyrba geeraar hadday soo gudbinayaan geesiyaalna guudkiyo garabkooda joogaan dhaygeel sideedii suugaanta gaarka ah gobtu ay wadaageen aan hoos u gudagalo gobadiyo ujeedada waa guule mahaddii mar hadday gobaad tidhi odayginiya haysto gaadhiyaal ku faana iima soo gurguurtee intaan gabalku ugu dhicin giriyaad cidlo ahoon gaaduhu ku kala gooyin ha caraabo goor hore aniguna garaadkay saaxiib gobaaday inaad gaari dumaroo runtii garasho dheer tahay kaama gaasiraayee kuu garaaba inan yahay adna gacaladaydaay iga gunud midhigu mudan inkastood ka guurtood goobtii aad ku dhalatiyo ka hayaantay geygii inkastoo gayaankaa geesahaaga joogaan anigoo og gabadh yahay inuu calafku gaadh yahay kala geeya labadii toban gu iyo dheeraad kalgacayl godlaayo oo caashaqa ka godob galo midaan kuu gudmaynoon garanayn waxaa tahay dabarkuugu giijiyo bal haddana garwaaqsoo dadaal baa ku geyn kara guushaad haybinaysay intaan meherka guudkiyo gundahaaga imanoo nimaan caashaq kuu gelin guri aada la degi layd adigoon gu weynayn intaad gaabis noqon layd ama aad ka gudi layd goor mugdiya habeenkii mar kaleeto geenyooy intaad gabidhaclayn layd xusuustii guyaal iyo intaad go-an lahayd xaal goor hore ku seego qoomama ku gubi layd talo kaa guracantaa jeer dambey ku geysaa maantay kula gudboontayee fursadaha ha gees marin kalgacaylka guunkii iyo weligii ma gudho oo qalbiguu ku gaaxdaa marba soo gudlanayee wacadkii ha garab marin waaye aada gorfayseen gundhigeeda maansada aan soo gabagabeeyay gabanada dhammaantood geesaha adduunyada gabayada kasoo diray samir iga guddoonsada geeraarka ugu sheeg aad bay u mahadsan tahay leyla cali faarax toddobaadadii ina dhaafay mid ka mid ah waxaa ku baxday maanso uu dalka fiinland ka soo diray maxamed axmed cali oo ku magac dheer abwaan cali goox wuxuuna ka hadlayay in gobaadan laysku haystoba uu gacanta soo qabsan doono isaga oo ku faanay googo-a lacageed ee uu haysto iyo weliba waayo aragnimada uu leeyahay wuxuuna hablaha xasuusiyey da'da yar maahmaahdii ahayd ninku dhali kara ayaa ku dhiqi kara waan gartay hase ahaatee waa laga daba yimi warkiisaas umulkhayr xaashi daa'uud oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa iyadu leh gaaridii haweenkee rabigay garaadkiiyo garashada ku sooraay amran gacaladaydaay farjargeli mareegtoo gabaygaagii iyo yimi inaad gaadha yurub iyo la dhangoonyaheedoo gayi wada cagaar iyo guri wacan ku nooshee guulayso abidoo kuma gaba habeenka geesta kale abwaanada gunta ceeri gaab iyo gabiley dusheeda iyo baakistaan gosheediiyo guud ahaan adduunka iyo garoow iyo nugaaliyo garba duurka baaqiyo gaadhayaha silsiladiiyo geesiyow ismaaciil waxaad iga guddoontaan salaan guurti leedahay waa duni guracantoo gugeedii dhammaadoo galbatoo carowdee garka miyaa ku hayseen garhcadaaya boobsaday gaban lix iyo toban oo inta guudka loo dabay gayaankeed ka quustoo iska daanin guufiyo guna caydha qaatee lagu waaye geelii waxaan uga gol leeyahay haddii lagugu gana leeb kuma foqo gilgilasho calow waanad garanina waxa kula gudboonaa adoo gala maskiidkiiyo inaad guula baridaa geesta kale ismaaciil wiilashii gabyayee hablow waad gafteen yidhi fariintaydan gaadhsii haliyeeyada gabyaayo iyo ragow guud ahaantiin geesigii dhalay iyo gar- garbahan ku duuliya waxaad tihiin gayaankay gaf idiinma quudh oo caydu wayga garanuug waxseen go-an ayaa jira haddaan layskar oodayn rinta laga gilgilanayn idinkaa xilkiin gabay saw guula muu odhan ragow gaadhayaa tahay adduunyada gardaadsho guusha loo cumaamaday maxaa keenay gocashada inay gaari oydaa ilmadeeda goboolihi garayskeeda qoysaa geenyooyinkaagii gayaankood ka maagaangashaantima ka doortaan markaa godad la noqoteen gambadii dhaqaaqdaba waan kuu go-aa iyaga siinkan dartaa nacay gabaadaad ka dhigateen dhaqankeeni goyseen guulay samaysteen in garaaba mehersaday gogol uma dhigaayee bal gadaal u laabtoo soo gorfeeya xaalkoo garta madasha soo dhiga goluhuna inoo furan geesta kale abwaankii gabadhii la fowdee guyaal hore la duugiyaa raweele goodiga godkeedii ku doontiyo godkeedii ku doontow gardarradu ma fiicnee mayti aan garrami karin ha ku guban qiyaamaha gabdhahana haddaad tidhi been bay u gunudo run dagaal maray tidhi iyadaaga siinkiiyo gurigiiyo araabtiiyo bartay dhaqanka gaarka ee gabdhaheenna soomaal gaar loogu hiigsado waan gartay warka umul khayr waa cad yahay abwaan cali goox laftiisu waayadanba wuu dhegaysanayay weerarka ku socda iyo jawaabaha laga bixiyey maansadii uu hore u tiriyey haatan mar kale ayuu silsiladda ku soo noqday tolow ma garoonshiyo ayuu wadaa mise wuu gedbixi bal aynu isaga u dayno gogaad way tallowdo wataa inanta gudubto yuukabay gaadho la dhammaan galay tidhi aniga haykal baa guduntiyo garabsaarku noo yaal aniga haykal baa guduntiyo garabsaarku noo yaal yarkan jooga guriceel ibraahim waa gullaadeeyey ma garaarradii iyo gabayga wax kuu dhimay arriyaan garaadkiiyo gugul kuba buuxsamin waagii geel la dhaqan jiray gudbe maalmahoodii tacliin baanu gaadnaa tacliin baanu gaadnaa dayaxaanu gaadhnaa ay gogashu noo taal gobaadey gobaadey naabtaay odaygaa muroo dhaco guxushaaya maanihi afartankii baan gew idhi geedkaan qabsado beelaantu ii go-aysa iminkaabaan gaamuray guri aan ku wadaa geel aan ku qaadaa googoobaan haystaa madhin loo galaanahay mid kastiba ha goohee mid kastiba ha goohee gabay dhaabadiisii haddii aanan ku baas jirin haddii aanan ku baas jirin gobad waa hantiyayaa waana guursanayaa gacaladeena way noqon aad buu u mahadsan yahay abwaan cali goox kaltuun naasir xuseen oo ku sugan magaalada hargeysa oo waayadanba isu dhegaysanaysay doodaha isdhaafaya iyo weerarka iyo weerar celiska ayaa tidhi aniga laftayda goobtaas hadal baa iiga furan oo jawaabo badan ayaan hayaa hablo wada gobdeeqoo gaarinimo ku caanbaxay welibana guyaaladan cilmigiiyo garaadkana gobanimo u dheer tahay waa gedii hadraawiyo geenyooyin quruxdiiyo garashada isaga mida inay guur wadaagaan oday gabay itaalkoo gadhku lowga joogoo giniyaad adduun iyo gaadhiyaal ku faanoo guri weyn samaystoo cimrigiisii goostoo gebagebo adduunyada geeridiisii dhowdahay gar allee kumaan odhan hablaheenna guursada da-da guushu ma aho anna guunyo lacageed u garaabi maayo adduun gelinbacan yahay garaadkaygu diidyo ninka geel dareeriyo geesleyda maalee guunyo badan ku faaniyo danyaraha go-iis iyo gogoshiisa aqalkii guntiguba mid uun yahay guul laa abuurto garashada ilaahay cidi kuma gafayso guudkuu ka eegaa addoomaha gafaayiyo kuwa gaajo qaba ee misna aan ka gubanayn gacan weyna qaybtuu calafkooda geliyo taasi waa mid gooniya balse gubashadaydiyo go-aankii daraatee inta geedka lagu shiray guddi iyo hormoodiyo loo xulay guddoonada inaan gacan ku saydhniyo waxaa keenay gocashada guunyali-ida xoolaad iyo gabow kumuu qaban waxaan ugu garawnoo la gartoonu yeelane weli gole lamay iman guurkuna sidaa iyo gedda ay u qaateen gunta uu ka wen yahay taba lagu gardaashiyo wuxuu leeyahay garashiyo garaad lagu xukumi karo markay tala gadoontee xaajadu guracantana hablaatii gaboodkiyo gurigiisa joogtae ku gashee ku raacdee gaajada ku samirtana iyagoon garaabayn oon gudin abaalkii get out bay yidhaahdaan bax oo guriga ii dhaaf annaguna guyaal hore waayadii gumaysiga waanagii ka gudubno annagoon gariifayn diinteenna gees marin dhaqankana guhaadayn annagaa go-aanka iyo gaadhna talada gaarka ee guurka iyaga khusayso waagii godbaas iyo dumar gowrac lagu diray iyo dhabar garaacii waataan ka gudubno garta qaybayaana guri waa haween iyo waa dhallaan guweyn iyo laga guur warkii beri dumar lagu gumayn jiray caqligii gudhnaan jiray murtiga axsanayd buu maanta soo godlanayaa oo gabayo iyo hees midna gaabiskuma nihin gedda kalena maansadu way geesa badantee gurxankan maqlaayo iyo guuxaasi waa maxay wiilashan galbada idhi weli may garamayaan ma go-aano kale iyo xaaje ay gunteen bay geedkii la joogaan mise weli geddoodii afgobaadsigii baa gaadhsiiyey maatida godka hoose lagu hubo araweelo goobtaa godobteeda yaa dhigay godka meydka ugu tegay libinlaab gefkiinnii hadduu gaadhay heerkaas gartu soconi mayso gogosheennu laabane golahana inoo xidha
magaalada nairobi waxaa khadka telefoonka soo galay cabdulaahi cabdi awan oo ka soo gaadhi waayey in uu codkiisa soo raaciyo baraha isgaadhsiinta bulshada hal abuurkan ayaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa in aan maslaxad dhex dhigo gobaad iyo wiilka ay iscallamadeen ee silsiladu ka bilaabantay ragga gabayga tiriyo bagistaan gunteed iyo gudun laba dusheed iyo guriceel hargeysiyo xamar goonyaheed iyo galbeedka ku suganow marka hore salaanguud aan gabayo tiriyo geeraar sameeye ragga goobta joogiyo gabdhaha la simanow noo boleeya xaajada ninkaas aan gedii hore aan ka gigay maansada iminkan gufaacada gobolkaygii soo rogay gabadhyahay gariig iyo galbeed iyo ilaa yurub gaadhaya u dooshaay london gooyaheedaa gabayada ka tirsa geesigii ku caashaqay yaxya wuu gabloolo ilmadaa ka tiri gabax caashaq buu la golan golay gobaaday in adeer gabadhii mar hore tiri waan kaa guweynahay garaad waan ku dheerahay faadumaha gees marin ha gariifin taladeed hana goynin ehelka allaa kuu gargaaro guushii ku siiyo gacantaada geliye yaxyo goob ilaa iyo gabahiir dhexdeed iyo geerigo-aan ha kaga tegin ruuxu waa waano gobanimo alla ruuxu garansiiye dhegaystayaal guud ahaanba intaas waxay naga eeg barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kalena qayb ka mid a aad kula socotaan barnaamijka cawayska washington tan iyo intaynu toddobaadka soo socda barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad baad u mahadsan tahay ismaaciil haatanna bal aan raaciyo cayaarihii oo inoo hayo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha aynu ku horeynaya waxaa maalinta shalay la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska degada white hartline ee naadiga tottenham hosbar ay ku ciyaarto ayaa kulanka ugu xiisaha badan ka dhacay kaasoo markaa labada kooxood ee london ka dhisan ee tottenham hosbar iyo arsenal ay fooda isku dareen daqiiqadii soddonsagaalaad ayaa gool aad u qurux badan waxaa arsenal u dhaliyey aaron ramsey waxaase shan iyo konton daqiiqa markii ay marayso markii laisku soo laabtay ciyaarta uu calaamada roosaha ka qaatay naadiga kubadda xagta arsenal francis kaculin taasoo xaaladda arsenal khalkhal gelisay islamarkaasina ciyaartooyga tabi alder werlid uu kooxda arsenal ka dheliyey goolka bareejada tottenham hosbarna nafta ku soo celiyey hase yeeshee laba daqiiqo oon markay ciyaarta socoto goolkaasi kadib ayaa harry kane mar kale goolka labaad naadiga arsenal ka dheliyey alex sanchez oo muddo goolan aan dhalinin ayaa naadiga kubadda cagta arsenal ka badbaadiyey guuldaro waxaana daqiiqadii toddobaatan iyo lixaad u bareejiyey goolka naadiga kubadda cagta arsenal ciyaartaasi waxay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool chelsea waxa ay goolal bareejaha la gashay naadiga stark city oo gool iyo gool ay ku kala baxeen iyadoo naadiga kubadda cagta chelsea ay goolka ku hormartay hase yeeshee shan iyo siddeetan daqiiq markii ay marayso uu barbareeyey ciyaaryahan mami brim diouf kulan ka dhacay geegada stanford bridge everton ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga westham kadib markii ay labada kooxood ciyaartooda kusoo dhammaatay laba gool iyo saddex oo naadiga westham ay guusha ku raacdeen manchester city waxay ku durdurisay naadiga aston villa waxaana ay kaga badisay afar gool iyo waxba naadiga kubadda cagta aston villa oo marti ahayd ayaan wax goola dhalinin hase yeeshee afarta gool ee naadiga mancity ay dhalisay laba ka mid a waxaa dheliyey ciyaartooyga sergio aguero oo gool saddexaad uu dhalin lahaana rigoore ahayd uu iska khasaariyey taasoo ka dhigaysa fursadda uu saddexleydii uu ku dhalin lahaa uu iska khasaariyey sergio aguero labada gool kale naadiga kubadda cagta manchester city waxaa uu ka dhaliyey rahiim starlin iyo yature oo goolasha bilaabay dhammaan afarta gool ayaa la dhaliyey qaybtii labaad ee ciyaarta swan city waxay gooli waxba kaga adkaatay naadiga norwich city waxaana horyaalka weli hogaaminaysa naadiga kubadda cagta leicester city tottenham hosbar ayaa labaad oo shan iyo konton dhibcood ay iska leedahay arsenalna labiyo konton dhibcood manchester city konton dhibcood ayaa iska leedahay manchester city waxaa naga xasuusina in hal kulan baaqi uu yahay maanta waxaa sidoo kale la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalka iyadoo kooxda kubadda cagta ah ee crystal palace ay la dheeli doonta naadiga liverpool west bromwich albion iyo manchester unitedna waa ay wada ballansan yihiin oo ay ciyaari doonaan dhanka iyo dalka spain haddii aynu aadnana naadiga kubadda cagta real madrid ayaa ku durdurisay naadiga kubadda cagta celta vigo kulan ka dhacay gegada stadio san diego barnabeo stadium ayaa waxa ay ciyaartaasi ku dhammaatay toddoba gool iyo gool inkastoo qeybtii hore lagu nastay gool iyo waxba pepa naadiga real madrid hogaanka u dhiibay daqiiqadii kow iyo afartanaad waxaase toddobadaasi gool afar ka mid a dhaliyay cristian ronaldo oo mucjiso ka dhigay gegada stadio barnabeo halka labada gool kalena ay kala dhaliyeen jes rodriguez iyo gareth bell oo hadda dhaawac dib uga soo laabtay goolka madiga eh naadiga celta vigo waxaa u dhaliyey ciyaartooyga aspas maanta waxaa ciyaari doona real batis iyo granada eber iyo barcelona ayaa wada ballansan levente real sociedad ayaa sidoo kale dheli doona sporting gikhon waxay la dheli doontaa naadiga atletico bilbao valenciana waxay martigelin doontaa atletico madrid barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa lixdan sagaal dhibcood ee iska leedahay atletico madridna kow iyo lixdan dhibcood real madridna waxay iska leedahay lixdan dhibcood villarreal iyo sevilla ayaa afraad iyo shanaad kale ah qaybta hoose granada iyo sporting gikhon iyo levente ayaa ku wada jira dhanka iyo dalka talyaaniga haddii aynu aadnana waxaa maanta la dheli doona kulmo ka tirsan horyaalka torino ayaa la ciyaari doontaa naadiga lazio yuventus ayaa la dheli doontaa naadiga atlana oo ay u martin noqon doonto carbi iyo bolonya ayaa wada ballansan fersonin ayaa gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga udinese genowa waxay la dheli doontaa naadiga emboli saswala iyo ac milan ayaa ballansan balermana waxa ay u socdaali doontaa naadiga inter milan horyaalka yuventus ee hogaaminaysa waxaa ku xiga napoli waxaana kusii xigta roma oo konton lix dhibcood iskale fiorentina konton saddex dhibcood ee iska leedahay qaybta hoose waxaa ku jira fersonin oo saddex labaatanna dhibco iskale carbi oo kow labaatan dhibco iskale halas verono siddeed toban dhibcood iskale dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halka haynoo joogta
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan dicaashay gebagabada idaacaddeen kusii dhowne haatanna waxaan soo qabanayaa heesta uu qaado xasan aadan samatar ee markaan da'da jiray shan iyo toban markaan damac goor la soo kacay
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay dookhayga markaanu saan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay dookhayga markaanu saan tegey
codkaasi macaan ee fanaanka xasan aadan samatar hayaa ismaaciil oo gebagabo ah idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.